محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وضلا علينا باب تحريم نكاح الصغار وبطلانه أداكني باب بيان تحريم نكاح الصغار نكاحا نظورك لو مغعاب الصغار سواليسه aan arki doono iyo sida uu yahay bal xaaraamnimadkiisa uu xaaraam yahaa waana nikaaxda ahluuljaahiliya hab ay isku guursan jireen weeye ama ay wax ku guurin jireen balkaa xaaraamnimadkiisa iyo badlaanka u ansaxahaynba oo uu baadil yahay taas buu baabkeedii yahay shikaar xadiidku inooguba iman doonaa tafsiirkiisu قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار wuxuu ibnu cumar aduu naafic inooga soo wariyey weliba dariiqan lagu warinayaana waa dariiqii ama silsiladii silsilatu dahabba looba yaqaanay ama ay culimmadu kuba idlaaqi jireen ama bukhaari iyo qolooyin kale agtooda asaaniid oo dhan marka la isu geeyo sanadka ugu heer sarreeya ugu sixo badanba ah malik can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay nahaa uu nahiyey can ishikaari shikaarka ayuu dadka ka manciyo waa u diido uu ka nahiyey washikaaru riwaayadan aan hayno tafsiirkan iyadaa ciddii qowlkan iyo tafsiirkan lahayd inooguma sugna ixtimaal inuu marfuucba yahay ina rasuulka ilaahay baa nahiyaya waana nikaax ama kayfiyo ay ahluljaahiliya waxay yaqaaneenba inuu ibnu cumar yahay ama naafic ama malik siduu shaafici raximah llahu tacaala uu saaxib almacrifa ama bayhaqi kitaabkiisa macrifo uu kagaba soo naqliyo uu idhaaho ma garanayo tafsiirkani inuu malik yahay iyo inuu naafic yahay iyo inuu ibnu cumar iyo yahay bal way laakiin riwaaya inoo dambaysa sanad kale oo caddayn doonta ama ay kuba sugnaanayso inuu naafic tafsiirkiiyo markaa halkan mudraj buu hadalkani noqonaya washikaaru shikaarku an yusawija inuu guuriyo weeye alrajulu ninku ibnatahu inantiisa oo ninbuu u dhisayaa inantiisii calaa an waa shardi baa la socda calaa an yusawijahu waa bishardi inuu u guuriyo ninkaa kalena ibnatahu inantiisa isna u guuriyo way isdhaafsanayaan ninba shardi maaha qeyd maaha inantu ama bintahu waayo way noo dambaysaabe dee walaashii iyo ciddii kale bal maalan uu weliga u ahaana waa la mid uun way isdhaafsanayaan oo waxaaba ay tahay waxaan kuu guurinayaa inantaydii bishardi adna aad inantaada ii guuriso walaysa walxaal laysa baynahumaa sadaaqun iyadoonu ahaanin wax meheroo la kala qaadanayaa ma jirto tan baa tii kale meherkeedaa taasna tan meherkeeday tahay markaa meherkii markay iyada shaksiga noqoto ama siay kaba cabiraan dabcigeedii uu noqdo dee ninkan kale tan guursadun baaba ku intifaacaya iyada waxay helaysiiyo wax soo gaadhayaa maba jirto meherkiiba wuxuu noqdayba intifaaca ama istimtaaca ninkaa kale uu tan kale ee la dhaafsaday uu ku istimtaacayaa meherkeedii taasna waxay leedahay waxay milkeyso waxay ku intifaacaysa maaha bal taasba weeye welina waa inoo socdaan xadiidka duruqdiisu waxadaanii suhayr bnu xarbin wa moxamed bnu lmusanna wa cubaydullaahi bnu saciidin qaaluu waxay yidhaaheen intoodaasba xadaanaa yaxyaa can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayh wasalama bimilih bal qolooyinkaas oo dhan ayaa xadiidka yaxyaa alansaari bay kaba warinayaan isaguna cubaydullaahi ibni cumar ibni xafsi buu kaba wariyey can naafic adigu halkii maalikun baa waxa yimi cubaydullaahi baa yimi halkii maalik can ibni cumara can inabiyi sala allahu calay wasalam bimilih hayra ana fii xadiidi cubaydillahi waa intay ku kala duwan yahay xadiidkan cubaydullaahi aan hayno imaam maalikiisa waan soo aragne qaala waxaa kuba sugnaa qultu linaaficin markaa yaxyaa odhanaya naafi mee cubaydullaahi baa odhanaya naafic baa waxaan ku idhi ma shikaaru shikaarku muxuu yahay markaasuu fasiray oo uu yihi ashikaaru an yuzawija rajulu ibnatahu calaa an yuzawijahu ibnatahu markaa riwaayadan waxay noo caddaysay bal tafsiirkan ciddii lahayd bay noo caddaysay bal xadiidka laba dariiqoo harhsan ayaan gaadhayna intaynaan xadiidka abi hureyre isna la macnaa gaadhin markaasaan wax kusoo yar laabmi doonaa وxadثna yaحyى بن yaحyى qاal أخbarana أحmed بن زaydi عan cabdالرaحman الsrاji can naafici can ibni cumara oo bal xagga sanadka cabdالرaحman الsrاji ba imaka markii hore malik can naafic waa xadiiث naaficun haddana cubaydالlahi can naafic baan soo aragnay imakana waa nin cabdالرaحman la yidhaaho ayaa naafic kaba warinaya ninkana cabdالرaحman ibn cabdالlaahi baa la yidhaahaa asaraajna waa nisbo nisbo xirfadeed oo waxay nisbadu tahay waa nisbatun ilaa camali suruuj asurj waa kooraha ayaa la yidhaha markaa cidda ama iibisa ama farsamaysae qortee samaysa ayaa dee nisbadan laha oo asaraaj la odhanaya he maaha xaggii siraajkii iyo iftiinkii iyo taas ma aha waa nisbatun ilaa daatan kolley rag kaleo iyadna nisbadan oo kale sitaana waa jira oo loo nisbeeyey haddaba waa nisbatun ilaa camali suruuj ama sanca ha noqoto ama beec iyo waxyaalahaasna way noqon kartaabeen ninkuna waa nin kitaabkeena muslim iyo kitaabka nasaa-i ku sugan waana nin siqaa weeye oo xamaad ibnu zayd iyo la dabaqa ah can naaficin can ibni cumar ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam nahaa uu nahiyey can ishikaari shikaarka oo dee waa waxaa imika guur aan meher lahayn oo laba la isdhaafsanayo weeye isdhaafsigaas dee labadani ay isdhaafsanayaan oona ay dee midmata kala guursanaya uu meherkii iyo wixii la helaye noqonayo ama meherkii haweeney meherkiiba uu kaa noqonayo kaa rasuulka ilaahi uu nahayey waxadaanii moxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurazaaqi qaala ahbarana macmarun can ayuba can naaficin can ibni cumar eega waa naaficun xadiiskii afarta dariiqba isagay isugu imanayaan malik cubaydullaahi cabduraxmaan isaraaj iyo ayubu sakhtiyaani ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa shikaara fi lislaami islaamka dhexdiisa shikaar ma ahaanin oo wax jira ma aha wax ansaxaya ma ahan bal laa shikaara cibaaradani waxay inoo faa'iideynaysa kollay dibbaan iyo dee siiqadan waan ku soo yar noqon doonaaye baabku wuxuu u baabaysan yahay taxriim ama ashikaar nikaaxu shikaar tafsiirkiisna waa taan aragnay bal waaba ibnu cumar riwaayo inoo dambaysaana halkan intahu qeydkani inaanay qeyd ahayn ee dee walaashii iyo ciddii kale uu weliga u ahaana ay laba mid tahayna way noo dambeeyaan ka xagga luqada marka la eego lafdigan ashikaar kollay laba macno ayay luqada soo naqliyaan dee midka wax ka badana kolkol way soo naqliyaan waa kuwa ugu mashhuursanoo mid waa arrafc koryeel wax la kor yeelo oo waxay yidhahaan shakara alkalbu aygu markan uu doonaya inuu kaajuu lugta sarow qaado oo kale taas baa luqada lagaba cabiraa shakara alkalbu idaa rafaca rijlahu liyabuula marka haddaan taan idhaahno koryeelkaas oo kale waxaaba waaba iyadoo macnuu yahay laa tarfacu rijla binti xataa arfaca rijla bintika waa isdhaafsanayaan dee oo shardi bay isaga dhigeen inantayda lugteeda sare umaqaay sidaana inantaada lugteeda sare u qaado ujeedadu dee waa waa wixii oo midka saakiintii kale uu guursado waxaa kaloo iyadana luqada macnaha uu ku yimaadaa wiya ashikaar inuu alkhala marhnaasha yahay oo waxaaba la yidhaha shakara albalad ama shakarat iddaar waa markaani cidi ku jirin ay maran tahay alilaa waqtigeennan waa lafti dee macnaha loo isticmaalo oo dee waxaaba kaba cabiraan xataa imakadan tan wadiifa shaakira waa ama camal la doonayo waa meel maran oon cid ka shaqaysa la rabo oo kale markay iclaanaadkii ay kusoo diraan macnaha wadiifa shaakira oo kale ama mansib shaakira macnaha ujeeddadu meeshaas iyo halkaasi way bannaan tahay weeye oo dee ciddii buuxin lahayd baaba la doonaya bar taasna halkana iyada haddaan taa hore munaasabadeeda sheegnay haddaan shikaarka ka dhigno bimacna alkhalaa iyo alkhuluwi dee imika nikaaxa noocani meher ma jiro oo meherkii waa ka madhay oo meher maba lahaa waa kanoo wax mehera oo ay qaadanaysa haweeneydii la guursaday maba jirto bal matalan taasna waxa weeye waa macno kale labadaba meesha way imanayaan horta bal markaa waxaan leenahay wuxuu ahaa shiqaarku nikaax aljaahiliya waana taasoo reer jaahiligu habab ay isku guur wax ku guursan jireen mid kaba mida ayuu ahaa tafsiirkiisana waan aragnay culimmadna waxay ku ijmaacsan yihiin inuu yahay waxa manhiya oo waa kan dee rasuulka ilaahay baa nahiye sharcigeennu ma banaynayo waa laysu diiday oo waaba la yskaba nahiye inbaa khilaafkoodu jira bal hadday dhacdo suuradan dee wilaayadii way joogtaa arrintii kale dee waxa weeyaan markhaatiyadii way joogaan laakiin sidan baa wax loo guursaday oo kale nahyi waa jiraayo waa shay manhiya ee taasi miyay keenaysaa nikaaxaasba inaanu guntamin ayo asalkuna kolley xaggaa dumarka iyo waa xaaraamnimo wixii ilaahay baneeyunbaa banaanaanaya waayo asalkoodu waa taxriim ee maaha sida ashyaada asalkoodu waa ibaaxo la odhanayo wixii ka bannaan baa banaanaanayo kol haddii nahyimi khalaas dee waa shay waaba sii adkaanaya taxriimkiibaa sii adkaanaya ma burid buu keenaysaa misama markaa jamaacaad culimada kaba mid oo dee shaaficiya ay kaba mid yihiin kolley axmed iyo isxaaq iyo abu cubayd iyana waa laga soo naqliyaaye waxay ku tagayaan salaamsina kuma banaana oo xataa haddii dukhul dhacana waa nikaax jira maaha oo ujeeddadu waa shay baatila ee kolleyna waxay wada eegaan isku xidhkan tacliiqa ama shardigan iyo inaan meher jirin oon meherna lasoo qaadin meeshii qolooyin baa iyagu waxa weeyaan kaba dhiga shardigan inuu laaqi noqonayo laakiin mahralmithlina iyagu kumay talagelina mahralmithli meeshii imanayo kuba ansaxayo kuwa haddii dukuul dhaco bal lama fasakhayo yidhaha qabla dukuul baa la fasakhayaaye laakiin xadiidka lafdiga dambe ah laa shikaara fi lislaam iyo cibaarada nahyiga bal cibaaradaasi laadu waa ti naafiya liljins macnuhuna muxuu noqonayaa waa laa sixata licaqdi shikaari fi lislaam asal taas ba ah sa dee laa siyaama liman lam yubiyati siyaama waxa weeyaan bileeriya iyo laa camala ilaa biniya oo kale iyo dee inama lacmal biniyat ba riwaayaadkiisi ay kaba mid noqonaysaa bal markay laadu naafiya liljinsi ay tahay waxaan lagu anfiyayay anfiyaysaa waa shayga xaqiiqadiisii oo macnuhu wuxuu noqonayaa caqdigaa shiqaarba sixa umay sugnaanin waa daahirka siiqadani waxay inoo keenaysa sida dee alfaadaha kale iyo axaadiidaha kale waxyaalaha kale kuba yimiba iyagu ay keenayaanba marka kol hadduu daahirku taa yahay nahyigaa horena inoo jiray isna dee lafdigaas nahyigu asalkiisuna taxriim yahay aan nirina dumarka shanigoodu xagga dumar marka ay noqoto asalkoodu waa taxriim oo wixii ilaahay baneeyey ee wax banaynaya la helunbaa ka banaana wixii kale asalkoodu waa taxriim umuurahani taxriimkaasay sii adkaynayaanoo bal markaa sheegani mid ansaxaya ma aha wax banaan ma aha bal markaa ayn dee kolleyna meherku walow markaanay umuurahan oo kale ahayn haweenaydii haddii la meheriyo oo caqdigii dhaco manaa ijaabkii iyo qabuulkii iyadoo dee weligiiyo wixiina ay joogaan aan markaa meher la magacaabin tan ay mufawadada yidhaahaan meherku waa ansaxaya ee dee marka dambe ama waxay ka heshiiyeen buu noqon ama waxa weeyaan hadhow wax loo qadaro taqdiir ama meherulmitl ha loola qaato waxaanu kuba sugnaanayay waxa weeyaan aduu kuba sugnaanayo una dee dukuulkiiyo waxyaalahaasuu dhammaantii kuba sugnaanaya hadii qabla dukuul la fura nisfa laga hara ayaabay helaysa haddii laakiin aan looba magacaabin waa tan oo dee mutcawin ay helaysayo barjaanibkaas sexadu iyadoon meher la sheegin meher waaba gunsanayaaye laakiin halkan isku xidhankan labadoodii la isku xidhay tan guurkeedii tii kale laguba xidhay meherna aanu jirin ayaa dee umuurahan keenaysaoo bal nikaaxaasi wax baadilo weeye bal taas wey waa iminka waxyaalaha inooguba sugan manaha jaahiliyadna oo waxay laba iman jireen xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna bnu numayri wabu usamata can cubayd اllahi can abi zinaadi can alacraji can abi hurayrata qaala anahu qaal cubaydullahi dawa ninkii marka dhoweyd aan soo haynay ee markii hore naafic kaba warinayay ayaa xadiidkii mid laba miduu dariiq kale kuba warinayaayo abu zinaad waxa weeye cabdullahi ibnu dakwan oo isna acraj cabdiraxmaan ibnu huruus kaba warinaya abu hurayra isaguna waa asaaniiddii lagu sifeeyey asax alasaaniidba bal abu hurayre asaaniiddiisa waa ka ugu sixo badan be ayaa muxuu ihi qaala anahu qaala abu hurayra nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can ishikaari waasa lafdigii xadiidkii naaficba can ibni cumar baan kusoo aragnay zaada bnu numayrin ina numayr baa wuxuu ziyaadiyey eeg ibnu numayrna waa cabdullaahi bnu numayr weeye maxamed ibnu cabdullahi bnu numayr maaha waayo waa sheekha muslim sheekhiisa maaha sheekhiisii maxamed ma aha waana kan abubakr bn abi shayba u sheekhaa marka meeshii abubakarna labuu ka wada maqlay cabdullaahi bnu numayr iyo xamaad ibnu usama abu usama abu usama laftigiisu intaa horuu ku joogaaye ibnu numayr baa riwaayadiisa muxuu ziyaadiyey waa tan oo dee waxaa suurtagala cubaydullaahiba inay uu kaba warinayo cubaydullaahi tafsiirkiisii iyo ta markaa tafsiirkii naafic baa inoo soo noqonaya in sheekhiisii naafic baa saa kuba fasirayay inuu dariiqan abu hurayre kuba jiro uu kaba sarreeyana intaas waabay noqon washikaaru an yaquula inuu yidhaa weeye alrajulu lirajuli zawijnii ii guuri ibnataka inantaada wa usawijuka ibnatii aniguna inantaydaan kuu guurinaya ow amase zawijnii ukhtaka waa taa aan lahayn albintu qayd ma aha walaashin iyo dee edadii iyo ciddii kale uu weliga u ahaa way soo halkan waa la mid zawijnii ukhtaka wa usawijuka ukhtii taas baa shikaar laydhaah وxadaثnah abu kuraybi qaala xadaثna cabdة can cubayd الlahi whuwa bn cmra cubayd لlahi bn cmr bhada isnaad gna ibn cmr xadiikii cubaydاlahi bn cmr xadiidkii ibn cmar ee horena waa ku jiray kolley abtirsiintana ibn cmarkaasuu kuba gala may dee adigu cmar buu kuba gala waa cubaydالlahi bn xafs ibn caasim ibn cmar ibn khadaabi xadiidkan abu hurayrena sanadkiisa waa ku jira haddaba wuxuu leeyahay dariiqan dambe eeg markii hore ibnu numayr iyo abu usama cubaydullaahi ibnu cumar xadiidka ka wariyay waa dariiqa abu hurayra imakana cabdat bnu sulaymaan baa halkoodii galoo kaba warinaya ee sheekha muslimna waa abu kurayb moxamed ibn lcala markaa dariiqan dambe cabdat bnu sulaymaan walam yadkur ziyaadata bna numayr isaguna saa oo abu usamaba aanu ziyaadadan u sheegin xagga tafsiirka shikaarka ah ayaanay riwaayada cabdi can cubaydillaahina tafsiirka shikaarku kuba sugnayn waxadaanii haaruun ibnu cabdillaahi qaala xadaanaa xajaaj ibnu muxammadin qaala qaala ibnu jurayjin oo xajaaj ibnu muxamed alacwar almisisi waa nin hiqa ah ayaa wuxuu yihi oo xaafid baan qaala wuxuu yihi xajaaj qaala ibnu jurayjin ina jurayj baa yihi ruux haddii tadriisiya waxaa laguba yaqaano ama uu mudalis yahay dee markuu qaalo iyo can iyo dakere iyo waxaan ku caddayno samaac se xadaanii iyo samictiiyo aan ahayn waxay noqotaa dee waabay laga joogsadaa oo dee waa imanka qaalo oo kale dee itisaal wuxuu yihi ibnu jurayj baa saa yidhi wuxuu ka maqlay isagu iyo waxaanu ka maqlin labadiiba waa ixtimaali karaa lakiin horta ninkan tadliis ma aha oo mudalis maaha arrin kalena way jirtaayo isaga xajaaj ibnu moxamed intuu yidhaaho khaasatan markan uu ibnu jurayj kama warinayo waaba naadir inuu yidhaha xadaanii ama samictu waa caadadiisiiba waana sheekhiisii in badan uu wax kaba wariyey tan isaga sidan baa u caado ahoo qaaladiisu waxay ku xambaarantuu samaac waayo waa usluubkii uu isticmaalayay ama siiqadii uu isticmaalayay xajaaj ibnu moxamed qaala qaala ibnu jurayjin xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim ومxamed بn raaficin can cabdiلraزaaqi qaala akhbarana bnu jurayjin cabdirazaaq iyo xajaaj ibnu moxamed baa siman labadooduba ibnu jurayj bay xadiidka ka warinayaan ibnu jurayjna waa cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj jurayjku waa dee awowgii weeyaan oo dee nisa magac carbeed maahe waa magaca reer ruum qaala akhbaranii abu zubayri anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu nahaa rasuul llahi sala allahu calayh wasalam can ishikaar rasuulka ilahi shikaar uu nahayey kollay baabkii waan kaba baxnay macnuhuna waa aada buu cad yahayba weeye shuruudi shuruudiisi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa ah dee markaa ama shaksi ama nin uu guursado haweene guursado haddii wax shuruuda oo laysu shardiya ama lagu shuruutamay ay jiraan ama haweenaydu ay shardiday bal oofintii shardigaa la oofinayay taas iyaa ahaydna in la oofiyo la taam yeelo taas buu baabkeedu yahay xadaثna yaحya بn yaحya qala xadaثna hushaym xaa وxadaثna بn numayri qala xadaثna wakiic xaa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu khalidin الأxmar xaa وxadaثna mحamed بn musanى qala xadaثna yaحya whuwa الqaطan can cabdالxamid bn jacfari can yaziid bni abi xabiibin can marsad bni cabdillaahi اlyazaniyi can cuqbata bni caamirin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal in kollay dariiq baan abu hushaym ibnu bashiir iyo wakiic ibnu ljaraax iyo abu khaalid alaxmer sulaymaan ibnu xayaan bal qolooyinkaasuu markii hore inoo soo horreysiiyey haddana moxamed ibnu muhano sheekh labaada u sheekhiisiya ayuu kuba laabmay isagaa yaxya alqadaan kaba warinaya dabadeedna markaa kolley cabdulxamiid ibnu jacfar iyo sanadku waa uu iskaba raacaya walaama cibaaradii kulluhum iyo halkan aanu isticmaalin marka xadiidku waa xadiidka cuqbat bnu caamir wuxuu ihi saxaabigaasi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina xaqa shuruudi shuruudka ugu xaqmudsan ugu awleysan ee uguba adag oo ugu xaqmudsan an yuufaa bihi in la oofiyo yuufaa bihina kolley waa iyadna waa luqa uun waana soo aroortay bukhaari xadiidkiisi oo kale dee xadiidkan bukhaari iyo keyrkiiba way wariyeene meela an tuufuu bihi iyo baaba ku timi ina oofisaan macnaa shuruud lagu shuruutamo oo dad dhex marto ay dad isu shardiyaan shardiga ugu adag ee ugu xaq leh in la oofiyo sidiisii loola yimaadaa mastaxlartum bihi wixii aad ku banaysateen weeye alfuruuja furuuj oo dumarka furuujtooda wixii aad ku xalaashateen oo dee markii aad guursanayseen haddaa shuruud ay dee bal matalan shardiday oo kula heshiiseen oo aada shardiga haddee aad dee matalan aada shardiga aqbasheen kol haddaanu shardigu xagga sharci wax dee xaaraam sharcan aanu ahayn oo bal matalan dee shay dee shardi kasta oo aan kitaabka ilaahay ku sugnayn sixadiisu iyada taasi baatil buu noqonaya wixii xaaraam xalaal ka dhigayay ama xalaal xarimayay iyadoo halkan way kaba baxaysaa laakiin waa shuruuddii aan kale ee aad ku banaysateen dumar furuujtood kaas baa ugu adag wax la ilaaliyo oo la oofiyo hada lafdu xadiidi abi bakr ibn musanna kayra ana bna musanna qaala ashuruud oo ujeeddada eeg rag sheekhiyo oo dhowraa aynu lahaa yaxya ibnu ayuub sheekha muslim buu ahaa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr isna sheekhiisuu ahaa abubakr ibnu abi shayba oo halkan moxamed ibnu musano waa dariiqa afraad ah marka wuxuu leeyahay labadan imika kuwa kale macnaha marka uu noqonayaa xadiidkoodii abubakr ibnu abi shayba oo xadiidka isagu kaba warinaya abu khaalid alaxmar iyo moxamed ibnu musano yaxya alqadaan kaba wariyey labadaas buu lafdigoodu yahay iyaguna in yar bay ku kala dunaayeenoo isaga ibnulmusana ashuruud buuri macnaha waa maxay ashardi halkaa ay mufrad uu kaba ahaa ayuu kani jamc ahaa ina xaqa shuruudi an yuufaa bihi mastaxlaltu bihi lfuruuja ka horena inaa xaqa shardi wax farqigo udhexeeyaana ma jirto walow dee imakaas siiqadani siiqo jamac ay tahay oo halkay shardi aan kaba soo laqbayna ay shuruud noqotay shardi wax ka badan wax jamaca haddana mufradku dee waxa weeyaan markuu al san oo kaloon cahdiye ahayn ay laba socoto ama mufradkaa dee macrifadii sida kutubulusuul baa dee markaa markaa culimmadu ay ku qariraan ama markay baabka siiqda cumuumka ay kaba hadlayaan wuxuu kaba mid yahay alfaada iyo siiqooyinka cumuumkuu kaba mid yahay oo imika taas oo kale in mufradkaas isagu mucarafka ah ee al aan cahdiye ahayn mucaraf ku ahaa cumuum buu faa'idaynaya marka ashuruud waxaynu aan ka qaadanaynay ayuunba ashardina aan kaba qaadanaynaa baabkii intan buu kuba dhammaaday ama xadiidkiisii bal waxaana xadiidka ta inoogu suganina shuruuddii dee bal waxa weeye iyadoo in markaa ama cinda nikaaxa la shuruutamay ee lagu heshiiyey bal taas iyo xukunkeed baa inooguba sugan kolley culimaduna way kala qaadaanba shuruudaasoo bal horta shardigu hadduu wax xaaraam ahaa wax xalaal ka dhigaya ama xalaal xaaraam kaba dhigaya yahay dee taasi shardi sharcan la fulinaya maaha bal shuruuddii kale aantaa ahayn ayay san shaaficiyada iyo culimo kala duwan oo kale waxay labaabay u kala qaadaanoo shuruud iyada aan ka hor imanahayn guurkan muqtadihiisa oo maqaasidii guurka lagaba lahaa waxyaalihii ay keensanaysay kaba mid ah iyo shuruud iyadu waxa weeye muqtadihiisa ama wixii maqaasidiisa ahayd ka duwan oo khilaafsan bay u kala qaadaan marka shuruuddii iyadu maqaasida guurka iyo waxyaalaha uu keensanayo waafaqsanaydeen ka hor imanahayn ayay xadiidka kuba xambaaraan waabase ishtiraadu alcushra bilmacruuf taa shareecadii baaba dee ayna farayso shay waajib uu noqon in la fuliyo masaariftii uu masruufayey kiswadeedii inuu sakankeedii munaasibkaasi iyo wax xuquuqdeedii kaba mida inaanu kuba gabood falin oo kale ee habeenkeedii hadduu dumar kala qabo ayadu xaqa u lahayd uu iyadina gurigeedii uga hoydo hadduu isagu shuruud dhigtay aqalkiisa idan la-aan inaanay kaga bixin aanay naashise ku noqon soom tadawuca aanay idan la-aantiisa soomin aqalkiisa cid aan u ogolayn aanay uba idmin markaa uu idmin ama aanu ka raalli ahayn bal umuuraha caynkaasee labada dhinacba maqaasidii iyo muqtadayaadkii nikaaxa waa halkan shuruudan ay tahay in la ilaaliyo la fuliyo dee shuruud kaloo iyadna hadday jirto un laakiin aan ka hor imanayn muqtadihii iyo maqaasidii nikaaxuna la mid bay noqon laakiin shardigu hadduu yahayba waa sad waxaan leeyahay bal shaaficiyada agtooda walow dee malaa ay markaasi kalamkoodna meesha yar badan yahay xaafidnu xajar iyo falxubaariyana qoloyna ay aanu yar bastiyaan umuurahan iyo culimada aqwaashooda shardigu hadduu muqtada nikaaxa khilaafsan yahay maalan jaanib baabu isagiibaa shuruud laba yimi oo waabuu guursaday oo markaasuu leeyahay adigu wax xaqood leedahay ma jirto adigu dee haweeneydada kalaan iskalama joogaya qasmi ma lihin oo kale taasi waa mid oo ayuu leeyahay ujeedadu marka doonaan imane ma lihid waa markaa muqtada nikaax iyo maqaasidiisii wax ka hor imanaysa xaggiisaana shardigaasi ka yimid dee shardi la oofinayo kaas oo kale oo iminka xadiidkan loo dariishanayo maaha waxaana beryahan dambe jirayn dee kole bilaadda carabtay jirtaa bal bilaadda khaniga sacuudiga iyo dee khaliijkiiyo waxyaalo zawaaj dambe oo soo baxay nikaax almisyaar yidhaaheen waa nikaax almisyaar dinku dee kolley iyadoo malaha dhulkaas ay dumarka dee iyagoo hadda sacuudiga in aan caamisaadkaba lagu tiriyo amayna guubaban ay aada iyo aada uguba badan yihiin oo dumarkiina malaha taasi ay say magacaasi ugaba hadha ay kuba qasabtay waa guursanaya ninku dee reer kale iskaba leeyahay gurigi iyadaale wixii kale iyadaale markuu doono iman wax alla wax dee adigu inay aanay wax kale ka doonini kolkol bal dee u yimaado un mooye oo nikax oo dee kolley mala buxud kala duwanna lagaba qoray jawaaskii iyo jawaas la-aantii oo kale oo dee kolley mala ayo iyagana duruuf ee kuba keentay muhimku hadduu bal taas oo kale waa shardi muqtada nikaax ka hor imanaya taas iskaba daa dee qaaliban waa ti ninkee dumarkii markay noqoto ama waxa weeyaan haddii dee alla haddii shardigu yahay dee gurigaygaas ama reerkayga iyagaas unbaaba la joogayaaoo ujeedadu halkan kama tegaya halkaasumbaan deganaanaya oo kale ninka waddan kale uu degan yahay oo ilama safraysid waddankaagaa ilama tegaysid oo kale way shardiday oo ah dee waxa weeyaan ilama guursanaysid haweeney oo ujeedadu aan taasuno guur bishardi allah yatazawaja caleyha awla yatasara caleyha tasarigii muhimo jira dee waqtiga hore culimadu ay dhigayeenaan bal taas oo kale waxay iyagu qolooyinkaan qowlkooda soo horreysiina ay leeyihiin dee nikaaxa muqtadihiisii iyo maqaasidiisii bay tani kaba hor imanaysaayo shardigaasi mid dee ruuxii laasimayo tay shardi aad qaadi weeye saa ku oofi ma noqonayso bal kolley cali bnu abi aalib iyo shardigii ilaahay baa shardigeeda kaba horreeyey hadal san oo kalea wala cumar aada moodo kolkol aqwaan waxyaalaha kutubtan aathaarta ururisa inooga soo naqlisay kol dee malaa san oo kalo inaanu halkeedii beledkeedii iyo magaaladeedii kala tegin oo kale ah almar'atu maca zawjiha u xukumay meehaw ninkeedu bay raacaysaa waqtinaa wax ka duwan taasoo shardigeedii inuu oofiyo bal muhimku hadday umuuruhu taa yihiin oo kale imaka qowlkan shaafici iyo qolooyin kale muqtada nikaax iyo maqaasidiisiiba waxaana kaba hor imanaysa marka waxba maaha ruuxu dee wax la laaziminayo oo tan imika xadiidka loo jeedo waanay jiraan culimada qaarkood si axmed oo kale iyo shuruudda xataa hadday dee shardigu yahay inaanu la guursan oo kale leh waa shardi la ilaalinaya xadiidkana u daliishada waayo jamaaca culimada kalena yaale dee wixii muqtada caqdiga ahaa marka horeba shuruud la-aan baa ahayd in loo fuliyo xadiidkani intaa wax ka badan buu keenayaa markaa suurooyinkaas oo kale allah yusaafira biha ama allah yatazawaja caleyha oo kale waa wax ay iyagu uma daliishadeen sa axmed iyo qolooyin waayo akhar ahlicilmi ama in badan ahlicilmi kamid a qowlka hore kaba soo naqlinaya iyagoo ay leeyihin waa shardi loo oofinayo almuhim waxa weeyaan shuruuddaas bal shardigu hadduu shay xalaala xaraam ka dhigayo ama xaraam uu xalaal kaba dhigayo iyada taas dee waa shardi ilaa shardan xarama xalaalan oo axalla xaraaman laftii sanadkiisa dacfiha kuma sugnaado shuruuddii kale waa shuruud la oofinaya almumnic cinda shuruudi mushardiga aan ka ahayn wixii aan taa ahayn ee bal dee wixii muqtada ama maqaasidii bal matalan taasi waa shuruud ay tahay ee ruuxu inuu ilaaliyo kol haddii asalkoodu ibaaxo ahaa oonu wax dee matalan shareecadu ay xarimayso ama ay manceysa aanay ahayn bal taaba wey ina xaqa shuruudi an yufaa bihi mastaxdatu bihi lfuruuj macnaha shardi kaleo cid kale lala galay oo aad wax kale kula heshiiseen waxaa ka adag shardigaa haweeney budcigeed ama farjigeed lagu badnaysanayo lagu xalaashaday باب استئذان الصيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت هذا كان باب استئذان الصيب هوeenaydii carmalka ahayd ama lafdigii xadiidkooda wax ka duwanna waa inooguba iman doonaa waa haweenaydii guur hore soo martay idankeedii ama idan dalabkeedii idan la weydiisanaya fi nikaaxi ay fii tasuujiha weye waa guurinteeda binudqi dhawaaq ahaan iyo nudqi ahaan walbikriti iyadu inanta ahayd een hore aan dee loo soo guurisan iyadii way xishoonaysaaba haddii umuuraha lala soo qaaday dee beryihii hore sii la ahaa weeye bisukuuti aamus istidaankeedii iyo idankeedii lagalaba dalbayay marka ay guursadeen la guurinayo ee macnaa dee waa aamus ay aamusa marka arrintii loo bandhigo taas idankeedii loo xisaabinaya ama xadiidka inooguba imanaysaa alfaaduhuna waa alfaad xadiidka lagaba qaadanayo tan tarjamada inooguba sugan macnuhuna waxa weeyaan dee kolley waa kan oo wilaayadii nikaax baa jirto oo raggii ayaa guurkii tawaliyaya oo bal matalan weligeedii baaba ah taas laakiin kama dhigna weligee bay meeshii la shardeeya ama nikaaxii weliguu u baahan yahay inaan iyadii taladeedii iyo idankeedii iyo bal taas aan loo laamin oon la qaadan haddii haweenaydu ay hore usoo guursatay rag way soo mareen oo iyadu kama xishoonaysa umuurahan inay hadal qaado ama ay ka hadasho iyada waxaa weligeedii guurin karaa markay iyadu fasaxday weliba nudqi iyo dhawaaq ay tiraa waay halay guuriyo ee hadday diido ama taasna waxaweya lama guurin karo weligeedii ma guurin karo haddii aamusna laguma kaaftoomaye iyadu inay halkan waxaan kama khajiraysa ee waa inay fasaxdo laakiin hadday inanba tahay walow maanta dee umuurahaasi aanay jirin oo ay tan malaa aanay kama xishoonahaynba inan hadday tahay oo arrintii kolkol marka loo bandhigee lala soo qaado waxaa la arkaa inay xishooto say cayashaba odhan doonto inay khajisho marka haddii iyada ay diido dee iyada taasna lama guurinayo waayo wixii iyaday dee iyo ninkan iyagaa iskuma hadhayo hadhow waxaa la arkaa ruuxaanay doonayn bay asrigii iyo qabdadii kuma sugnaanaysaa laakiin haddii aanay hadlin ba laakay aamusto aamuskeedan baa calaamo rido iyo ogolaansho lagaba dhigayaayo waa lagu kaaftoomi karaa taas oo kale allahuma haddaan wax dee diidmo ah oo sida dee muuqato aathaar kale iyo calaamo kale aanay muuqan bal taas baa macnuu yahay waana ta xadiidka inooguba iman السوائه الشافعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح لما قورين أيوم الأيم وهوين ذي عنين لهاي بأيم كي كان sayib inoo iman doona iyo muqaabalada muriga ayaan sayib kuwa fasiranaynaa ayimna luqadaan usoo laami doona waxa ay tahay xataa tustama ilaa amar laga dalbo macnaa iyadii la weydiistay inay fasaxdo taas ay weliba ku dhawaaqdo waa yutlaba minha alamr walaa tunkaxu lama guurinayo albikru inantii xataa tusta'dana ilaa fasax iyo idan la weydiiyo qaala waxay idhahan yaa rasuulallah waad xishoon kartaa ee aamusi kartaa ama arrinkiiba xishoon kartaa ee idankeeda inuu noqonaya bikrka qaala an taskuta inay aamuso weydiiyo bal xadiidku waa inoo socon doonaaye laakiin lafdigan al-ayim iyadoo riwaayadka qaarkoodna bedelkiisa ama meela ay asayib ay dhacday tarjamadiina isagoo eegaya riwaayaad kale wax dhacay asayib uu dhigay horta lafdiga ayim iyo sayib gees luqa ahaan way kala acabsanaayasayib luqada in kolley mid weeyaan oo macno badan oo loo isticmaalaa ayim waa man laa zawja laha haweenayda aan nin lahayn ama markaa guur horeha soo marto ama yaanay soo marin ti aan nin lahayn baa ayib lagu magacaabaa waxa weeye kolkollaa xataa mudakarka ama ninkii al-ayib waa la odhanayaayo waa ka aan zawjo lahayn isagana ayib waa la yidhaahaa taas wey waxaa kaloo iyada ayim kol la yidhaah dee waa haweenaydii guur u horreeye ama ha laga dhinta ama ha laba furo markaa asayib bay la mid noqonaysaa waayo asayib iyadu waa taa waa taa guur hore soo martay ama bikrigeedii adigu bikaaradeedii suushay eede ama laga dhintay ama laba furay halkanna waxaanu macnahan asayib loogu fasirayaa muqaabalad iyadoo dee luqadana iyadana lagu idlaaqo macna macaanideedii lafdigan ayim uuba iman jiray kaba mida horta waa mid iyo arrin kaloo ah muqaabaladan iyadii waxaa la isqaabiliyey alayim iyo albikri marka waa kayr lbikri inay tahay inay bikriguna luqada horeen sooba naqlinay ruuxii aan iyadu markaa zawj lahaynba ayim waa la odhan karaa oo luqada waa lagu idlaaqaaye laakiin maanta fii muqaabalati lbikri bay dhacday gees kalena ayn luqadiina macnahaasi iyadna waa wax jira marka tan baan ugu fasiraynaa maaha ti aan nin lahaynun waa haweenaydii dee carmalkayd ama guur hore un usoo horreeyey ee hore usoo aragtay un rag ay soo kulmeen ama ha laga dhinta ama ha laga furee taaba wey taas bay tahay imanka ayin baan ku joogsaday inta kale xadiidkaa inoo socdo weli duruqdiisa waxadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaanaa ismaaciil ibnu ibrahima waa ismaaciil imaamkii dhinacureyo ku shuuroobay قال xdثna الحجاaج بن أbي cثمان xا وxadثnي إبراهيم بن موسى qال أخبرnا عيسى yعني بن يuنس عن الأwزaعي dadkana dhamaan waa dad aynu kitaabka kusoo noqnoqday ama aynu hore usoo aragnay x وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna حuسين بن محمد بهرام qال xadثna شhيبان شhيبان بن عبدالرحمن نحوي isagana waynu soo aragno x وxadثnي cمرو الناqd ومحمد بن رافع qال xadثna cبدالرزاق عن معmر x وxadثna cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrمي قال أخبرna yaحyى بن xaسان qال xadثna معaaوyة معaaوyة بن سلم لm isagana marar baan soo aragnay kulhm kulhm yuu u wadaa waa shan eeg kii ugu horeeyey xajaaج iبn abi cثmaan buu ahaa maysara ama xajaaج صawاaf kii ku xigayna waa ciisa بن yuنus may أwزaaci baan ujeedaa cبدالرحمن بن يحmid ka saddexaadna waa shayban iبن cبدالرحمن النaحوي kii afraadna macmar ibnu raashid kii shanaad baa muxuu noqday mucaawiyat ibnu salam ibnu abi salam haddaba intaba iyo ka wada warinaya xadiidka kulluhum can yaxya bni abi kasiir bimili xadiidi hishaamin wa isnaadih markaynu ka soo baxnay hishaam udastawaayi oo yaxya bni abi kasiir ka warinayay yaxya bni abi kasiirna hore saynu usoo aragnay ee waa dadkii ruwaadda ahaa ama culimada ahaayee axaadiista badankooduba duruqdooda lagaba wariyey oo ayuu inoogaba mid ahaa lix nin oo kol aadee aada malaha badankiina waxbaa soo qorqorteen laakiin waxaa raacday labiyo toban nin baa raacay oo aan markii dambena aan idhi bal kuwaasna aan soo eegno taraajimtooda iyo kitaabkeena laakiin ina waan xadeeyo waan filayaa kitaabka muslimkaa mida intii in badan baan sooba dhaafnay kollay dee in badanna waaban ka aamustaaye laakiin insha allahu tacaala si kumaynaan tegin waxaan filayaa ina ragga qaarkiin de waxa way diyaariyeen way qorqoreen labiyo toban nin aan idhi marka lixdaa lasoo dhaafo waa labiyo tobanka iyadna axaadiista badankoodu duruqdooda lagaba wariyo dee lixdaa hore oo yaxyahni kaba mid ahay qataadiya ragli zuhriya ay kaba mid ahayn lixdaa iyada waa soo samaysay alxamdulilah ee labiyo toban baanu magacawnaa jiray marka waxaan leenahay labiyo tobankiina kolley de waa iyada walaa iska kitaabkaa socdo baan lahayne lakiin insha allahu tacala saa kuma dayn doono biidn illahi tacaala bal wixii aad dee soo diyaariseen iyo intii badnayd ee muslima kasoo eegteen riwaayaadkooda kasoo saarteen khaasatan haddaan la wada karinna dadka qaar baa karay baan filaya waxna diyaariyee waan eegi doonaa si bal aan uga wada wada faa'idaysano insha allah mar kale haddii ala idhaa waxaan leeyahay ninku waa ninkaas haddaba sidaa hishaam ugaba wariyey bay lixdanka shantan kalena ugaba wariyeen waana dariiqii isnaadkii hore uu isagu lahaayo abu salama can abi hurayra intaa weeye intan uu sheekhu inoo sheego muxuu yihi kulluhum can yaxya bn abi kaiir mitli macnaa xadiidihi sawaay xadiidkiisii hadday tahay macnahan soo qabo معاaوyة بن الصلاm laakiin شhantan dambe saddex kaba mid ah meye laba kaba mid ah iyo hishaam oo isagu dariiqii hore ah iyaga lafdigoodu waa isku mid inta kalena macnahay la wadaagsanayaan saddexdan muxuu kaba dhigay waa hishaam dastawaay waa riwaayada hore isagu shantana shayban بn cabdالرaحmaan iyo معaaوyة labadba hishaam la lafdi ah saddexa kale la lafdi maaha laakiin macnahay la wadaagsan baa jirta qurux kaloo yani cid kaleba ha laga wariye la macno taa sidaan baabka marun u wada sharxano horta waxaan siraacinaya bal duruufta kalena qaybo kamid ah ama riwaayaadka kale ijmata axaadiista kale xadathana abubakr bn abi shaybata qaala xadathana cabdullahi bnu idriisa can ibni jurayd waxaa وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن الرافع oo lafdiga ibnuraafic baa leh macnaha waxa weeye isxaaq ibnu ibraahim iyo moxamed ibnu raafic baa cabdirazaaq ka wada wariyey marka laakiin lafdiga inoo soo socdaa lafdigii isxaaq maahe waa lafdigii moxamed ibnu raafic oo xadathana cabdirazaaq isagaa yidhi waayo cibaaradiisii mabay ahayn isxaaq isagu taa u isticmaali jiray qaala akhbarana ibnu jurayjin qaala samictu bna abi mulaykata yaquulu cabdillaahi bni cubaydillaahi ibni zuhayr waa ibn abi mulayka oo zuhayr la odhanayay oo in hore usoo marno nin ibnu zubayrna waqtigiisii qaadimakaba kaba ahaa hiqa oo caalim ah taas ba iyadoo saxaaba xooga ayana soo gaadhay ina ibnu abi mulaykaan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo qaala dakwaanu dakwaan baa wuxuu ihi mawla caaishata waa nin kaloo taabici hore aan xaj ugu soo maray caaishana mawlaheeda ahaa waqtiyada qaarkoodna dee tukin jiray isagoo kitaab qur-aan haysta malaa xaafid maa inuu kitaab qur-aanse bukhaari kuba sugan weeye caaisha iyo ummuhaa de cabduhaa dakwaanu markaas ee min almusxaf samictu caaishata taquul waxaan maqlay buu yihi dakwaan caaisha xalay ku qowlayso sa'altu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey can iljaariyati jaariyo waa inan yunkixaa ay guurinayaan ahluhaa ehelkeedu aabaheed ama ehelkeedii baa guurinaya waana inanba atusta'maru miyaa amar laga dalbayaa oo la weydiinayaa oo iyadii amar iyo farid ay amar ay amartay in la gooriyo amla mise waa la yska goorin karaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi nacam tusta'mar iyadoon raalli ka ahayn oon doonayn lama qasbayo taa lama qasbayaba weeye ee waxa la weydiinayaa haddii cidi ay timaado dee imaka iyagaaba keenaya ee laakiin markaas cid doonaysa iyadaa laga dalbayaa fasax iyo idan ama amar faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu lahu rasuulka ilaahay waxaan ku idhi fa innaha tastaxyi dee waqtiyadaas oo dee umuurahan iyo guur iyo waxaas way ka khajinaysaa way xishoodaysaayoo maba hadli karayso fa innaha tastaxyi kolley laba yo-ood baa ii taalla haddii keliya laga dhigo fa innaha tastaxiina labada luqaba way jiraan iyadoo dee matalan istaxa iyo istaxya labaduba oo istaxa iyo istaxya marka tastaxyi iyo tastaxi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi fadalika kaa fadaliki kaagaas ama fadalika arrinkaas madkuurkaas oo maxay ah kolley waa siyaaqa waxaan ka fahmayno caaishana hadalkeedan dee bal matalan taa ay leedahay hadalkii iyo amarkii bay ka xishoonaysaao waa aamuska ay aamusta marka arrintii loo bandhiga idnuhaa kaas baa aamuska ay aamusa marka arrintii loo bandhigabaa idankeeda ah idaa hiya iyadu sakatat hadday aamusto kolley dee hadalka ayna tusayo oon kaba qaadinaya jawaabtiidaadee dee fadaaka idnuhaa wey kaasunbaa idankeeda ah hadday aamusto ujeeddadu aamuskeedan ayaa lagaba dhigayaa inay arrinkii ay raalli ka tahay baa lagaba dhigaya oo kol haddii ay iyadu xishoonayso waana gabadhii weeye ama bikradii weeye ama tii guur u horeeyey inay hadasho mooyaane aamus ay aamustay uun marka arrintii loo bandhigo iyada laguma guurinayo xadaثna سacيid بn mansuuri وqtaybaة بn سacيidi qala xadaثna malik xa وxadaثna yaحya بn yaحya وlfd lahu qaala qultu lmaliki ba waxaan ku idhi xadaaka axadaaka cabdullahi bn lfadl can naafic bni jubayri can ibni cabaasi ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala eegu siiqadan koley dee horena kitaabka waan ugu soo aragno cawa nafteedaan soo haynay riwaayadii hore yaxya bni yaxya qara'tu calaa maalikin inuu yidhi oo baabka taymakusi cashirku inooguba soo bilaabmay qara'tu calaa maalikin maalik buu ku dul aqriyay kole waa qiraa'adii untana wax kale maaha marka waxaan ku idhi buu yidhi maalik buu ku odhanayayna waa ku dul aqriyay waa sanadkiisii maalikna inta badan waa lagu dul aqriyi jiray xadaaka hamsadiisii fahamkana waan qadaraynaa axadaaka miyuu kuu waramay cabdullahi bn lfadl cabdullahi bn lfadli baa kuu waramay cabdullahi fadl ibnu cabaas ibn rabiicati ibn alxarit ibn cabdilmuطalib weeye waa nin ahlu beytkii rasuulka ilaahay kaba mid ah oo rabiicati ibn alxarit ibn cabdilmuطalib hore zakiya aynugu soo maray baa awowgiisa noqonaya waa isagoo cabdullahi ibn fadl ibn cabaas waana nin taabiciya ayuu ku waramay cabdullahi ibn lfadli yuu uga waramayaa can naafic ibni jubayrin can ibni cabaasin macnaa sanadkii imaam malik ee uu xadiidkan ku warinayay kan weeye cabdullahi ibn alfadl can naafic can ibni cabaas hadduu imaam malik ka hadlaya yahay oo dee si dee culimada kale ama in badan laguma yaqaanay laftigooda lagaba maqli jiray isaga inta badan waa lagu dul aqriyi jiray muu aqriyi jirayna ruuxan daalibka uu yimaada aqriyi jiray axaadiidiisii u qorayd ama muwada ha noqoto ama taas taasaa isaga qaalib u ahayd hadduu isagu imanka aqriyayo de wuxuu odhan lahaa un malik imanka halkan xadaanii cabdullahi bn lfadl can naafi saasuu odhan lahaa imanka isagii baa lagu dul aqriyaya wuxuu ku yihi miyuu kusaas xadiidkan miyuu kuugu waramay oo maxay ah can ibni cabaasin nabiya sala allahu calay wasalam qaala alayimu axaqu binafsiha min waliyiha alayimu taa iyado ayimka ah ee imaka halkan sayibkii baan ku fasiraynaa kuma fasirayno de waa tii aan nin lahaynuun bikrigna inoo soo galo axaqu iyadaa ku xaq leh oo kaga awreysan kaga mudan kaga xaq leh binafsiha nafteeda iyo min waliyiha weligeedan ama abeed ha noqdo ama cid kale haba noqoto weligeedii iyadaa nafteeda kaga xaq leh walbikru laakiin inanta aan hore guur u soo arag tusta'danu waa laga idan dalbayaa idan baa la weydiisanayaa fii nafsiha fii taswiijiha weeye guurinta la guurinayo waidnu haddee iyadii kolkol way khajiraysaa way xishoonaysaa way aamusiya waxaa dhici karta inay iguuriya kuba dhici weydo waan ogolahay taas marka waidnuha idankeeduna sumaato haddii marka arrinkii loo bandhiga ay aamuso taas baa aqbala ee aqbashay ama iyadoo ogol marka qaala imaam malik baa yihi qaalada neeg nacam haa manaa intan kolley dee wax musalaxina waa inooguba tacalluqsan yahay horena waxyaale kitaabka waanuguba soo aragnay kolbaa qiraa'ada iyo imaka taas oo kaleba dee aanay iqraar iyo waxyaale jirine marka shuuka shaksiga lagu dul aqriyayo ama ninkii sheekha axaadiiskii lagu dul aqriyayo ee isagiina ninkaa soo jeeda ee maqlaya uu yahay ee la yidhaha xadaaka fulaan can fulaan can fulaan can fulaan imaka san imaka halkan inooba taalla isagiina kol haddii dee uu soo jeedo uu maqlayo haddii aanu xataa haa odhan iyada dee nay waxaan loogu dul aqriyayaaba waa xadiidkiisii oo hadduu waxaan xadiidkiisii ahayn uu saa ku aqbalo nin siqa aba ma noqonayo waa lagu kaaftoomi karaayo shardi maaha nacamtan in la yidhaaho dee haddii laakiin iqraar ama ay yimaado meela qaarkood kitaabka idhacday fa aqara bih sidaas markii lagu yihi uu qirtay macnaa waa nacamtan imaka inoo taaloo kale bal iyada taasna waa sidaas sii mudanba e laakiin waxba shardi maahaan leenahay macnuhu waxaana weeye hadalkii uu yihi xadaaka cabdullahi ibnu fadli ayuu u rumaynaya u leeya ha uu ii waramay cabdullahi ibnu fadli taas waana qiraadii alayima xaqu binafsiha bal aan israaciya labada dariiq si aan xadiidkaan in yar u suuraysano ama duruqda laba axaadiisan waxadaanaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu can ziyaad ibni sacdin kolley sufyaankani waa sufyaan ibnu cuyeyne uun qutaybat ibnu saciid sufyaan thawri ma soo gaadhin he waa sufyaan ibnu cuyeyne weeye kol hadduu qutayba ninka uu le ihmaariyey ama dee sufyaan ku gaabsoomay isagoon aabihii sheeginu yahay can ziyaad ibni sacdin can cabdillahi bni alfadli anahu samica naafica bna jubayrin yukhbiru an xadiidkii imakaan kaba soo bixnayo maalikoo kale weeye malik meeshiisii waxaa yimid ninkaa isna iqada ah ziyaad ibnu sacad la yidhaho in yar adugu isaga kaba sii weynaa ayaaba yimi walow dee kolley atbaacu taabiciintu isna waa saadise uune markaas dariiqii uu ku wariyey maalikna uu kuba warinaya haddaba cabdillahi bn fadli samica naafica bna jubayrin yukhbiru can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calay wasalam qaala asayibu axaqu binafsiha min waliha eg halkii alayin bedelkeeda asayib baa timi oo bal markaa macnahay ay labadii macnahen sheegnay mid ahaan baan alayimta ku fasiranayna axaadiisana macnaha kale kuma fasiranayno sayibku iyo taa iyadoo carmalka taa guur hore soo martay axaqu iyadaa ku xaqle binafsiha nafteeda guurinteeda min waliha weligeeda iyadaa kaga xaqle walbikru inantana yastadinuhaa abuuha waaba kan riwaayadii sufyaan ibnu cuyeyne siyaad markaas waaba tan meye asayiba xaq walbikru tustamaru riwaayadii kale aisheeda ku dhacday walbikru inantiina tustamaru anaa tusta'dan bay la mid tahay oo waa laga amar dalbaya amar baa la weydiisanay macnaa idan iyo fasaxun weeye waidnuhaa idankeeduna halkan sukuutu aamiskeeda ay aamusta weeye وxadaثna بن abi cmr qaala xadaثna sufyaan bhada اsnaadi waa sufyaan ayaa isna waa sufyaan ibn cuyeyne isnaadkii horunbuu kuba warinayaayo qaala aلsayiba axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru ystadinuha abuha dee kol haddii aabaheed ka idan dalbaya iska daa ciddii aan aabaheed ahayne adeerkeed iyo walaalaheed iyo taasna waa min baabi awle aabaheed ayaa weydiisanaya idan fii nafsiha fii taswiijiha markaa uu dee guurinayo wa idnuhaa laakiin fasaxeed iyo idankeedu aada sumaato haddii hadday hadasho waaba sax laakiin hadday aamustana calama inkaarna anay kaba muuqan taas baa fasaxa warubamaa qaala wa samtuha sumaati iyo samti iyo sumuti iyo intuba waa dee masaadir adigu macno keliya wadale wa sabtuha aamuskeeda ay aamustaa iqraaruhaa qirasho ay qiratay ama ay aqbashay weeye waxaan markaa laloo bandhigay ay aqbashay baabkii kolley waa inoo dhammaaday oo waan dhammaynay lafdiga sayib iyo bikri iyo ayim iyona bal luqa ahaan waa taa aan soo sheegnay ayimka halkan waxaa looga jeedana waa tan sayib baan kuba fasiranaye macnuhu waxa weeye kol haddii waayo riwaayadan dambe imakaan aragnay baa sayibkii kuba timi halkii ayim beddelkeeda bikrina waa tan la muqaabaleeye ama ay la socotee iyadii muqaabalo ahaan markaa sayib iyo ayim halkan wax keliya wada tilmaamayaane horta xadiidka inoogu sugani waxa weeyaanuun dee guurkii horta in laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiid buu kuba yimi de axaadiid kale ama waxyaalo kaloo adilo kaloo taasana way timay waxaa kaloo iyadna yimi de haweeneyda iyadu nafteeda guurinaysa zaaniyaba weeye laftisaasna xadiis baa kuba yimi oo bal horta werigii dee waa loo baahan yahay oo waatan culimmada intooda badan wixii aan mala xanafiyada ahayn ay kaba dhigaan arkaantiiga caqdigu ansixitaankiisii werigii ay kuba soo daraan ay kaba dhigaan oo dee nusuustaas baa kuba timi xadiidka ta iyada inooguma suganna bal horta haweeneydu hadday guur hore soo martay ama aabaheed ha guurinaya ama cid kaleba haba guurinayse dee iyadiibaa amar laga doonaya amarka dhecinta iyo ogolaanshaheeduna dhawaaq ay ku dhawaaqday wixii ay nudqi iyo lafdi ahaan ku fasaxda ayay noqon haddii aan taasi jirin oo iyadu hadday diido asal ahaan cid guurin karta maba jirto weye cid guurin karto ama aabaheed hadday iyadu diido haddii bal waxa weeyaan weliba idankeedii ama maanta halkana istimaarkan macnaa waa amar dalabe dee nudqi baa loo baahnaya ay ku dhawaaqda wixii ee laguma kaaftoomayo markii loo bandhigay iyadoo iska aamustay inimaka halkan laguma dhaqaaqayo laguma guurinayo waa xadiis ku sugan laakiin inan haddii ay tahay iyada bal maalan dee weligeedii baaba guurinaye xadiiska ta inoogu sugan iyadana waxaa loo baahanya maha in la iska guurinayo un iyadoon ogeyn waxba loo bandhigin loo sheegin in la guurinayo un maaha oo meeshii ama tii ruuxaanay doonayn laguma qasbayo waa loo bandhigayaa waa loo sheegayaa ee haddii ay xushootaba inay haddii markaa ay dee ay aamusto aamuskeedii waxaa laga dhigayaa calaamata rida ayaa lagaba dhigayaa tibaana lagu dhaqaaqayaao dee saasaa lagu guurinayaa bal maalan weliba laftigaa dambe aabaheed baaba ka idan dalbaya weeye oo idankii weydiisanaya ee laakiin iyada aamuskeeda maqaama aliqraar ama maqaama nudqi joogsanaya iyadoo la eegaya arrintan cayasha ay sheegtaye xagga bal maalan khajalka iyo waxyaalaha caynkaasa taas culimada qaarkoodna waxaabay deeta yidhaahaan halkan oo ay yidhaahaan mise dee bacd almalikiya qolooyin dee si aanay arrintani iyadoon aamuskeedani inuu idan noqonayo aan berba u haynoo ka jaahila kolkol aan looguma guurin welibana waa in loo sii sheego oo haddii aad dee aamusto aamuskaagani wuxuu noqonayaa idan buu noqonayaa oo calaamo ridaa lagaba dhigaya taasaa laguu guurinaya intiina ay macrifo u leedahay aqoon ay u leedahay si kolkol anigu odhanba anigu taa maan garanayno aamuskani inuu taa keenayo maan garanahaynba bal arrintii in loo sii caddeeyo walow barhkood aanay shardi kaba dhigin bal matalan axaadiisatan kolleyna halkan culimadu tay baxtiyaan waa weliga ishtiraadkiisii weliguma shardiba mise maaha imaka dee kolleyna waa taan khilaafkooda aan yar sheegnay nusuusna way kuba timi kolley waana nusuus meel laga mara aanay jirin halkan xanafiyada khilaafkooduna dee halkan nusuustiibaa kolley wax ka duwan qowlkooda raajax yeelaysa waxaa inoo harsan uun cibaaradan imaka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba cabiray ee uu yihi halkan uu yihi iyada axaqu min waliyiha ana asayibu ama alayimu cibaaradan lafdigan aan hayno ee iyadaa kaga xaqle axaqu binafsiha min waliyiha axaqiyadaasi horta meesha waxay tilmaamaysaa waa dee kala badno inay mushaaraka jirto oo ujeeddadu weligeediina xaq waa ku leeyahay iyaduna xaq nafteedu way leedahay laakiin marka la eego in maka waxa weeyaan axaqiyada iyadu ay leedahay mudnaanshaha ay leedahay ayaa iyadu kaba weyn kii iyadu weligeedii kaba weyn oo macnaa meeshii weligii waa jiraa isagiiba nooc mushaaraka meeshii jirta ee laakiin ka ay leedahay iyadu xaqiyadeeda ka badan oo ka adag tii iyadu waxa weeyaan xaqii weligeedu lahaa taas baa culimmada waxay kuba muujiyaan hadduu weligeedii doono inuu u guuriyo ruux dee u dhigmo oo dee kufkeediiba laakiin iyadoo ay diidooda jiraan lama guurinayo laguma qasbi karo lama qasbi karayo waa xaqiyadeedii iyadaa weligeed nafteed kaba xaqleh hadday doonto eg oo markaa weligi iyadii lama qasbayo lama odhanayo weligiibaa doonaya hala guuriyo oo markaa iyadii laga qaada ikhtiyaarkii ama taas haddii iyada ay doonto in ruux loo guuriyo nin baabay laba timo ay timi ninkanaa loo guurinaya wax lagu diidaana meeshii maba jirto weligiibaa diida oo yidhi uma guurinayo oo kale xaqiyadiibaa meeshii iman taasna weligii waa lagu qasbaya inuu guuriyo haddii xataa taasi ay diidda u diidmo dee kol haddii wax macquula oo uu leeyahy ruuxani munaasib maaha ilmaa waxaasaan kuma diidaya waa baab kale laakiin ruuxa kufkeedii oo wax lagu diidaa aanay jirin bay laba timo wuxuu yihi me kuma guurinayo isagoo wax kale eegaya xaqiyadiibaa meesha imaanaysa iyadaa kaga xaqla nafteedii waa lagu qasbaya hadduu xataa ti ku adkaysto markaa wilaayadii waa laga qaadaya qaadi baa guurinaya wilaayada waa laga qaadaya markaa qaadi baa arrintii guurinaya tan baa markaa lafdigan axaq iyadaa kaga mudan kaga awleysan mushaaraka way jirta haddii la idha waaas waa waa kaga dee waa kasii adag yahay meeshii waxay ku kulmayaan baa jirta mushaarake laakiin iyada teediibaa ka badan suurooyinkaasna way kuba muuqanaysaa ee ay aimadu inoo soo naqliyeen ee keenaya iyadu in jaanibkeeda xaq siyaadii uu jiro halkana arrinta yarahadhayna inantii iyadu xaggan dee arrinta ay sheegtay caaisha aamuskeedii baaba looga dhigayaa inay idanto oo kollay qaacido fiqiya ma jirto dee malaa kutubta qawaacidka kuma timaado ama taas laa yunsabu ilaa saakitin qowl ruux hadduu aamusan yahay oo waxbuu ka aamusay qowl looma nisbaynayo aamuskan lagama soo qaaday inuu qowlkiisii yahay adigu dee kolkol haddii meesha walow taasi ay jirto haddii laakiin calaamo dee inkaar iyo waxyaala ay jiraan waa sexir wax dee bal matalan sida qariinada oo kale meelo laga soo reebo qaacidada mustafniyaadkeeda ayay tani kaa mid noqonaysaa waxaa tan keenaysana qowlkan in loo nisbeeyo waa khajalkan iyo xishoodkan ay caaisha sheegto bal matalan dee kolley qawaacidda fiqiguna istiftaa'aad iyo waxyaalo way yeeshaan waa aqlabiye inta badan ama dee barhkood kulli ma wada ahaa suurooyinka hoos baxayaa jiro war suuradeennani halkaa way kaba hoos baxaysaa oo dee waada tan naski iyo baltaas nusuustii baa tan kuba timi jaanibkana waxaa jira wax keenaya oo ah khajalkoodan iyo inay arrimaha ay ka xishoodaan oo saagartay inay haddiba kari waayaan ama ay waxaa si cad u sheegi kari waayaan marka taas baad adigu keentay oo dee qaacidada mustatayaadkeedubay suurada noqon baabu taswiiji abi lbikra sagiirata aabaha guurintiisii inanta yar ee dee waa ti antay maaha waa bikri asagiirata yar guurintii uu guurinaya bal markaan soo aragnay inantii waa ruuxii inan lahaa weeye marka wax loo bandhigaye wixii ama diidayey ama dee aqbalayay waa ruuxu qaan gaadhay buu ruuxaasi ha ee haddii aanay weli qaan gaadhin oo kale arrinkuna uu aabba yahay cid aan aabba ahayni halkan dee shaqo dee arrintan ma guurinayso haddaan dee mal waxa weeyaan ma guurinayso waa si dee iyagii loo sugo bal buluuqeeda loo suge ay aanay weli waqti cibaaradeeda iyo hadalkeeda uu ictibaar yeesho idankeedna uu meelmar noqdo aanay gaadhin aabbihii guurintiisii uu guurinayay bal taas macnaa ma ansaxaysa mise ma ansaxaysa iyo ma gurin karaa waalidku iyadoo ilmihii waqtigaa idan weli ma qaan gaadhin markaa idankeedu wax kasoo qaad ma laha diidmadeedu wax kasoo qaad ma laha cibaaro ma laha halkan idan loo ictibaariyo maba jirto bal guurintii abuu taa uu guurinaya wixii kuba tacalluqsanaa bal taas ba weeye waana arki doonaa kolley xadiidka caaisha ay nooguba iman dooneen xadaثna abu kurayb mxamed ibn اcalاء qal xadaثna abu usama taaxa وxadaثna abu bakr بn abi shaybata qala wajadtu fi kitaabi can abi usamata can hishaami can abihi can caaishaةa qalat anaha qaalat barin yar sanadka waxaynaan hore usoo arki jirin baa inooguba sugan waana meelo kooban buu kitaabka muslim kaga sugan yahay halkanun maahee muxuu yihi markii hore xadaثna abu kurayb mxamed ibn cala qala xadaثna abu usamata وxmad ibn usama abu usaamahani xadiidka wuxuu ka warinayaa hishaam ibnu curwa can abihi caaisha oo dariiqaa markaynu eegno xadiidku sanadku mutasil buu inoo yahay welibana dee dariiqii aan markaa taas laakiin dariiqan abubakr ibn abi shayba muxuu yihi abubakr ibn abi shayba qaala muu odhan si uu ninkii kale rafiiqiisa xadiidkan ama ninkan kale laba socda uu yihi xadaanaa abu usaamata abu usama ii warramay wuxuu yihi wajadtu fii kitaabi kitaabkaygii waxaan ku helay oon ku arkay weeye can abi usaamata can hishaamin macnaha waa maxay raggani xufaadna way ahaayeen axaadiisana way qoranayeen oo kutub bay lahaayeen isagu bal dee kutubtiisii qaar wayna sooba gaadhay sa musanafkiisii iyo wayna soo gaadhay wuxuu iloobay xadiidkan maqalkii uu sheekhiisa ka maqlay laakiin kitaabkiisii buu ugu qoran yahay isagoo xadiidkan abuu usaame ka qaatay abuu usaamena can hishaam waa ugu qoran yahay wuxuu xusuusan waayey waktigii uu ka maqlay tiibuu kaba maqlay markaasaa muxuu ka cabiray cibaaradan waxaan kitaabkayga ka helay oon ku arkay xadiidkanuun abuu usaame ka warinayo waktigii baan uxusuusnayn waxaana jirta in aqsaabtan taxamulka xadiidkaas sida lagu xambaaro kale kutubta musalaxoo kale dee ilaa sideed qaybood bay kaba dhigaan qaybaha sideedda ah waxaa kaba mid ah alwijaada wijaada waxay dhahan waaba dee ama sheekhaagii ha noqoto ama cid kale adigu ood qoraalkiisii waa kitaabkiisii baa dee xadiis u qoran oo uu qortay oo uu leeyahay xadaanaa fulan can fulan baad aragtay laakiin adigu riwaayo kuma lihid sheekha kamaad maqlin ijaazo kuma lihid waxaad heshay uun maalan waa sheekh fulan oo hadalkan qadkiisii ay tahay oo la garanayo oo xadiidka la xadaanaa fulan oo kale waa dariiq wax lagu wariyo laakiin de waxay kaba dhigaan inqitaac inuu meeshii jiro oo dee waa dariiq kala go jiro muslimna meelaa dhacay halkan kaba mid tahay in dee sanadkii markaa taas oo kale in bacd alculamaa oo dee waxay leeyihiin halkan iyagoo muslim dhicitaanka cibaaradani ay dhacday eegaya dariiqani waa dariiq mutaabaca uun dariiqii la ictimaadsanaya waa kaa xadiidku waa inoo xidhiidhsan yahay oo moxamed ibn alcala can abi usaamata can hishaam buu inoo xidhiidhay ee iminka arrinkani kol hadduu dariiq kale inooguba yimi wax ishkaali ma jiro kole siyuuti nimatiga alfiyadiisa waa taason fain taqul famuslimun fiihi tura wijaadat waxa wy qulnaa ataa min aakhara buu yihi ka cabira oo haddaad tidhaahid markuu wijaadada waxa horreeyey wa kulluhum munqadicun surooyinka wijaadadu waa inqiaac waa kala go sanadkaasama xidhiirsana deetuu yidhaha fain taqul famuslimun fiihi tura haddaad tidhaahid muslim waxaad ku arkaysaa wijaadatun waa halkan uu sheegaya yaa laba meeloodoo kale wajadtu daas baad ku arkaysaa waana kitaabkaas saxiixa shardiguna dee xadiidka saxiixa waxaa shuruuddiisa ka mida ama shuruuddii saxiixa sanadku inuu xidhiidho kitaabkii siday u dhacday haddaad tidhaahid qulnaa ataa min aakhara waxaan leenahay oon odhanayna inta ictiraadkaa bushinta aan kaga jawaabaynaa ataa min dariiqin aakhar waa san da dariiqan imaka kaleu sheegaya xadiidku dariiq kaleu kaba yimi laakiin taasi waa mid hadda laakiin uu tadriib ku leeyahay taasi waa mata alfiya ayaa kasii mudan taasbo markan la leeyahay waa munqadic wijaadadu waa marka ay tahay sheekhaaga kitaabkiisii masalan ayaad ku aragtay wixiina riwaaye uma lihide laakiin arrintu hadday tahay wixii adigu aada qortay gacantaadaad ku qortay waa kaagii waad xusuusan weyday un waktigii aada qortay ama aad sheekha ka maqashay tani way ka duwantao waaba jawaab labaadoo dee axmed shaakirna uu sheego laakiin tadriibku kuma sheegaa suyuudi o inagoon odhan dariiq labaad bay jirtaa wijaadada inqiaaca leh ama kala go-a leh waa markaad sheekhaaga riwaayadiisii ama xadiidkiisii arrintu ay tahay ee wixii aad qortay adaa qoray sheekhaagiina waad ka maqasho oo adiga kaba qoray waad xusuusan weyden tan iyada way kaba duwantao tan inqiaaca laguma tirinayo tani markay taa hore way ka saalantahay may kaba duwantah isagaa qoray kitaabkiisa way ku qortay cid kale ugumay qorin waa wax jiray laakiin wuxuu xusuusan waayo maalintii uu sheekha waxaan kaba maqlayo ayuunbuu iloobay wajadtu fii kitaabi can abi usaamata can hishaami can abihi can caaishata qaalat tazawajanii waxa i guursaday rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam lisita siniina waa anoo lix jira ee waa waqtigaas waa meherkii uune waa meher loo meheriyey khadiija markay dhimatay dabadeedba wabanaa bii rasuulka ilaahi uu ila aqalgalay waana bintu tisci siniina sagaal jir bay markaa ahayd oo dee way qaadi karaysayna waanay karaysaoo ruux koray bay ahayd anoo sagaal jira qaalat waxay tidhi faqadimna almadiinata madiina ayaa nimi welina markaa gurigii aabaheed bay joogtay saasay kusoo hijroodeen fawacugtu shaaran waxaan xumadooday oo markii ay madiino tegeen asxaabtee ugu horreyn ay hijroodeen meel xumad iyo xanuun baa ay lahaydo oo waa taasoo way xanuunsadeen oo dadkii baa ku wada xanuunsaday waadana waxaansa jiray madiine ruuxaan hawadeeda iyo dee ciiddeeda iyo waxaan garanayn fawcigtu shahran shan bid baan wacki waxaa la yidhaha alam walxuma ama alxuma ayaan xanuunsanayay baa xanuun fawafaa shacaru markaa hore timaheedii baaba daatay fawafaa uu taam noqdayoo macnaa kamula shacarii timahaygii jumaymatan xaalu yahay jummo aljumma sida dee kitaabka yaraa shumaylkii aan kuba soo marro oo kale waa timaha dhegta ka dhaadhacay adigu ilaa garabkiia u dhaadhaca ama kuwaas baa adigu dee waxa weeyaan jumbo lagu magacaaba jeedada timaheedii oo markii hore yar daatay ayaa dheeraaday oo way u baxeenba markii ay yar ay caafimaaday faatatnii waxa ii timi umu ruumaana waa hooyadeed weeye umu ruumaan cabdiraxmaan ibn abibakar iyana iyadaa dhashay asmaa iyada haweeney kalaa dhashay iyo dee cabdillaahi iyo iyo moxamed be faatatnii umu rumana walxaal ana anigu calaa urjuuxatin leexo korkeed aan kuma sugnahay oo ujeedadaynan deeba sagaal jiray ahayd oo iska ciyaaraysay urjuuxaduna adu waa leexadii uunba taas bay urjuuxadu tahay waxaana uu imaam nawowi raximah llahu tacala urjuuxada kuba dabdinaya khashabatan yalcabu calayha sibyaanu waljawaari sigaar yakunu wasadaha ykun wasadahu calى makani murtafic wayjlisuna calى darafayha wayuxarikunaha fayartaficu jaanib minha wayanzil jaanib wuxuu leeyaha waa khashabo ee qori dhexdeedaa meel sare la saaraya markaasaa ciyaalka yaryara ama ciyaalkaa ku ciyaaraya labada dhinac bay kaga fadhiisanayaan oo way dhaqdhaqaajinayaan kolba dhinac baa dee tasaro kacaya oo kale adigu waa urjuuxa ayaan markaa kuba sugnaa wa macii macaygana sawaaxibi hablihii yaraa isku da-da ahaayeen baa macayga ay wada ciyaarayeen fasarakat bi hooyadii baa ii dhawaaqday waa igu qayliso faataytuha waan u imi wamaa adrii ma garanahayn oo ma ogeyn maa turiidu bi waxay aniga iila jeedo waay maa turiidu waxay doonaysa bi aniga iila doonaysa waxna ay igu timi igu dhawaaqday taas anigu maan garanaynba faahadat biyadii gacantaydii bay qabatay fa awqafatnii cala albaabi kaninkii ayay ijoojisay faqultu waxaan idhi hah hah jeedadu waa ruux dee aada u ciyaarayay way hirraagayso kadinkii markay yar joojisay say neeftii u goosato waa ruuxan mabhuurka ahee ama orday ama taasoo kale waxaan uu idhaa sawdkan kaba soo baxay nafsaskiisa ah taas baan idhi bay tidhi xataa dahaba nafasi ilaa neefsigaygii badnaa uu tagay dee caadi noqotay oo wixii way ordaysay ama ciyaarayso tan oo kale waa xarakadii nafasigeedii ilaa ay suushay caadi aan noqday fa adkhalatnii waxay gelisay beytan aqal bay gelisay faidaa waaba wuxunbaabay igu soo kediyey aqalka niswatun haweeney inay joogaan nuunta haddii la damyana waa luqa iyadna jirto niswatun laydhaah min al ansaari ansaar kaba mid ah dumar ansaareed baa guriga joogay faqulna waxay iidhaaheen cala alkhayri waalbaraka wa calaa khayri daa'irin kadhe waa cibaare ay isticmaali jireen oo dee imaka waaba la hoynayaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh afdal albashar bay zawjadiisii iyo gurigii ay noqonaysaa gurigiisii tegaysaa bal taasoo addaa'ir waa alxad waa nasiibka iyo dheeftoo ka xun iyo ka aan fiicna iyo dee khayrka iyo sharkaba waa lagu idlaaqaa macnuhuna waxa weeyaan oo weynan waa ji'ti cala alkhayri waalbaraka khayr iyo barakaad kuba timi ama aada laba kulantay iyo wacalaa khayri daa'irin xadi iyo dheef iyo nasiibkii u khayrka badnaa taas baad waafaqdo dee waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaaba dee ay ooridiisa ay noqontay fa aslamatnii hooyaday waxay ii dhiibtay ilayna dumarkii bay gacanta iga gelisay fakasalna raasi madaxaygay bay maydheen wa aslaxlananii way i hagaajiyeen oy i diyaariyeen falam yaracnii ima soo iguma soo kadinoo ilaa wa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay u mooye oo duxan waqti barqaa noo yimi oo dumar halkii buu yimi fa aslamnanii ilayh gacanta iga geliyeenoo rasuulka ilaahay sii ayuu kulaba wareegay bal xadiidku waa xadiid keliya unbaadku in yar baan umaandhow wada qaban doonaaye aan israaciyo waxadaثana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu mucaawiyata can hishaam bni curwata xa waxadaثana bnu numayri walafdu lahu qaala xadaثana cabdatu wabnu sulaymaana can hishaamin whishaam bni curwa can abiya can caaishata qaalat tزawajanii الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam waa meherkii weeye kani waa caqdi walxal ana bintu siti siniina anoo lix jir ah siniina anoo sagaal jirana waa ilaa aqalgalay waxadaثana cabd bni xumaydin qaala akhbarana cabdالrazaaqi qaala akhbarana macmaru can الzuhriya can curwata can caaishata ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam taزawajaha wa hiya bintu sabi siniina halkan riwaayadan sidan baa dhacday toddoba jir bay ahayd laakiin waxay ku jamciyaan culimadu dee lix jir lix sanadood iyo bila ayay ahayd marka oo toddobadna umay buuxsamin lixdiina way dhaaftay marka riwaayaadkaa lix bay ahaydna ilqaau lkasri baa ku sugan intii ziyaadada ahayd ee bila ahayd oo layska tuuray riwaayadan toddobadaana waa iyadoo sanada ama dee bilahaas la buuxiyo sanadan laga soo qaaday uun kol hadday sanadaa gudagashay wasufat ilayhi waxaana loo hooyey rasuulki ilaahay walxariya bintu tisci siniina waa hijiradii dabadeedna walawcabuhaa macaha markaasna waktigaa loo hooyey caroosadaheedii iyo waxyaalahan dee hablaha yaryare ay ku ciyaaraan lucabteedii maceeday ahayd oo waxyaalaha lagu ciyaaro way wadatayba wamata canha waanu ka dhintay rasuulkii ilaahay walxaal hiya bintu hamaana casharata iyadoo sideed iyo toban jir ah وxadثna yaحya بن yaحya وiسحاaq بن ibrahim وabubakr بn abi shaybata وabu quraybin qaala yaحya وiسxaaq أخbarana وqaala الآakharani xadaثna abu mucaawiyata macnaa waa شhan afar sheekh oo muslim leeyahay laba maxay yidhaaheen أخbarana abu mucaawiyato waa yaحya بnu yaحya iyo isxaaq labadaa reer naysabur baa saa yidhi labada kalena maxay yidhaaheen abubakr بn abi shaybata iyo abu qurayb xadaثna abu mucaawiyata waana shaf keliya une عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أنها قالت تزوجها رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عاشha iskaba waramayso rasuulka ilaahay wuu guursaday والxalya بنت sitn وبnى بها وhiy بنت تسع وmata canha وhiy بنت ثaمaaن caشhرaةa iyadoo sideed iyo toban jirana rasuulka ilahy u wafaaday bal xadiidka mid weeyaan oo rasuulka ilaahay iyo dee caaisho iyo oosiy bal taasi way nooguba sugantao kollay umuurahaas oo umuuro hagteedna kuma sugan oo dee muqarar oo aan aada u garanayno tayada baabka ugu baabaystay baabu taswiij labi bikra saqiira xataa bukhaarina tarjamo ayuu u dhigtay taas bal aabbuhu inuu guurinayo carruurtiisaa yaryar uu guurin karee waxaa meeshii jiray markaa lix jir bay ahayd waktigaasna wax la weydiiyo oo la yidhaaho dee arrinta inta loo bandhigay idankeeda la sugo ama amarkeeda la sugo asal ahaan may hayn oo idankeeduna wax ka soo qaad ma laho waktiga idan ma laha ruux ilmo saasay waana tan dee la guuriye ee aabaheed uu guuriye rasuulkii ilaahay marka taasi waxay adigu dee kollay malaa meeshana khilaaf may gelinbe waxay inoo caddaynaysaa uun meeshii maaha imika la aqalgal maaha maaha ruuxii oo bal matalan dee waxaanay qaadi karahayn iyo arrin aanay u diyaar ahayn oonay qaadi karahayn lagu samaynayo maaha waa meher un bal markaa meherku waktiga caynkaasa in la guurin karo dees kalena imika idankii ahaa wa idnuhaa sumaatuha iyada halkan maba imanayse taasi waa tii iyadu qaangaadhay idan lahayd ayay tahay taa la weydiinaye hadday aamuso lagu kaaftoomayo idan lagaba dhigayo bal taasba weeye kollayna laakiin markaa markuu ruuxu yar yahay da-danba uu yahay uu yar yahay idan ma laha waa la gurin karaa taasi iyadu waa mid xagga kale marka waana dee siday culimada mucdamkoodu leeyihin waxa markay qaan gaadhana khiyaar ma yeelanayso walow barhkood ay idhahaan khiyaar ma yeelanaysaa sida ay markaa xanafiyada qaarkood ama aimada qaarkood sida dee reer ciraaq ama xanafiyada iyo qolooyinka ama ahla ra'yi barhkood ay idhaahaan khiyaar ma yeelanaysaa markay qaan gaadho hadday doonto way iskaba fasikeen arrinta kale iyada xadiidka inooguma suganna waxa weeyaan bal xaggan marka la eego hoynta oo kale sagaal jir bay ahayd eega laakiin waktigoodii da laguma qaangaadhay haydoo waatan oo dee waktiyadaas khaasatan dhulkii kuleeya joogeen iyo waa adigu adigoo xagga hoynta marka ay noqoto iyo waktiga ku habboon bal waxay leeyihiin culimmadu haddii weligii iyo zawjkii bal haddii dee yaridaa lagu goorsh markaa ninkii taa waktigaa lagu guuriyay ay isku waafaqaan wakti aan darar iyo dhibitayar uguma sugnayn tii baa lagu camal falayaa haddii laakiin ay iskuba khilaafaan oo kale iisoo hooyuu leeyahy aabaheed ama weligii wuxuu leeyahay may waktigii ay markaa kuma haboono oo kale iyada taas waxa ay leeyihiin kollay dadku way kala duwan yihin arrintan caayishana oo sagaal jiri dee inay umuuraha kula qaadi karaysay oo loogu hoyin karayeyna dadkao dhan kama dhexayso kolkol mid dee aan intaa ku qaadi karta iyo mid aan kuma qaadi karin la kulankiibaaba jirta waxaa la eegayaa xagga daaqada iyo idaaqada iyo karidii baa la eegiyo haddii layidhaaho darar iyo dhib baa ugaba imanaysa waxa ma karayso iyadoo da-daa ama sagaalkaa gaadhay baanay dee laga aanay imanahaynba hoyntii bal arrinku wuxuu ku xidhan yahay meerku iyada wax uu ku xidhan yahay ma jirto waa caqdi uun ruux waa ruux sugaya laakiin markay noqoto binihii iyo la aqalgalkii taasi waxay ku xidhnaanaysaa ruuxan darar ma uga imanaya taa mise ugama imanayo ma karaysaa mise ma karayso taas bay kuba xidhnaanaysaa bal iyadu bal matalan waa umuurahan arrinta kale iyada xadiidka inooguma suganna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waqti barqa ayuu uga yimi ayuu markaa u yimi bukhaari oo kalena baabbuu uba dhigtaa isagoo le aroosku dee aamahooyintu habeenuun maayo xataa maalinna way noqon kartaaye bal waa baabbuu u baabaystaye macnaha waxa weeye ruuxii oo aqalkii reerkiisii dee usoo hoyda ama laba aqal gala habeenkii iyo maalintii wax dee farqigo uba dhexeeya ma jirto waana tan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waqti barqaa u yimi waqti barqaa gacanta lagaba geliyey oo macnaa uu laba wareegay taas bay bukhaarina waa taan leenahay tarjuma uba soo dhigtay lucaabtan xadiidka inooguma sugan ee way wadatay kolley qaadiciyaad iyo waxay ku xambaareen waxyaalaha dee albanaat ama caruusada iyo waxa ay dhahaane suuradan hablaa lehee bal jurmi bay leedaho waa wax jismi laho intay badan dee dumarkii ama hablihii yaryaraa waayo waa waxa sugaya iyo waa wixii looba abuuray iyo waa umuuro ay kaba dhigtaan ama ilmo iyo waxyaal ama waxyaala ay kaba dhigtaan ay kuba ciyaaraan taas bay ujeedadu tahayo marka wuxuu qaadiciyaad yidhaahaa waxaa halkan lagaba qaadanayaa markay noqoto hablaha un buu leeyahay yaryar arrinkana malaa nooc tadriib buu u noqonayaaye waxyaalaha caynkaasi madaamadaha macarusadaya waxaa inay kuba ciyaaraan oo ay haystaan waxyaalaha jurmina wuu leeyahay jismi buu leeyahay bal taas inay banaanideeda lagaba qaadanaya waayo xadiid kale kuba yimi rasuulka ilah iyadoo gurigeeda gurigiisa ay joogto inay waxyaalahan haysan jirta ama waxyaalaha ay ku ciyaarta ay lahaydba yarida ay yarayd daraaddeeda kolkol hablihii ay da-di ahayd asxaabteeda ay uga iman jireen ay guriga ugaba iman jireen iyagoo waxyaalaha iskaga wada ciyaaraya walow imaam nawi leeya dee waxaa suurtagala axaadiisii ay kuba timi itikaadu suwar inaan tan markaa ay khaas yeesho iyo inay kuwaasi arrinkani horeeye itikaadu suwar nahyigaasi wax dambeeyeyba uu yahay labadiiba waayo waa ixtimaalkaas uu nawowi gelinayo bal adigu arrintan laakiin kolley suwar iyo wixii ku tacalluqsanaa dee kitaabka ayay kuwa ama abwaab kuba yeelanayaan ama insha allahu tacala inooguba iman doontaa xaggan kale dumarkii waxay yidhaaheenna cala alkhayri wabarakana ama cala alkhayri walbarakana ta inooguba sugana dee waa inay mustaxab tahay kolley ducadii loo ducaynayey labadiiba ama waxa weeyaan dee zawjkii iyo zawjadiiba loo ducaynaya marka arrintan ay usoo korodho ama guurkani yimaado eesan oo kale khayr iyo barako looguma ducaynayay waa noocna dee yar duca way tahay taaniyadna way noqonaysaa bal taasna istixbaabkeed iyo mashruuciyadeed xadiidka ama halkan way nooguma sugnaanaysaa wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdi